isla wararka hirshabeelle ayaan ku jirnaaye magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka soconaya diyaargarowga doorashada madaxda sare ee maamulkaasi waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan waa kan mar kale wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane oo ku sugan magaalada jowhar warbixintanna halkaa kasoo diray jadwalka doorashada madaxda sare ee hirshabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha siddeedda ilaa iyo sagaalka bisha noofembar ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta tobanka bisha hadaljeedinta musharaxiinta iyo maalinta arbacada ee koob iyo tobanka bisha noofembar oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee hirshabeelle magaalada jowhar waxaa xilligan ka socda ololo siyaasadeed oo aada u ballaaran dadka qaarkii waa xildoon kuwana waxaay u yimaadeen magaalada jowhar in ay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo hirshabeellada labaad bismillaahi raxmaani raxiim waa anigoo suldaan xuseen maxamadaad waxaan meeshaan jowhar aan u imid in aan dowladii labaad ee hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino marka labaadna aan isku baridno dhismaheeda aan ka shaqayno marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aada iyo aada u tayo fiican inaan wax kasoo dhisno saasaan meeshan u imid sidaa u rabtaan oo ujeedadii aada u timideen jowhar hadda wax ma u socdaan sidii aan u nimid waa u socdaan sidii la rabana ilaaha laga helaa laakiin sidii anagu aan u nimid oon u talagalnay hadda hawsh waa u socotaa qofkii ilaahay ugu talagalayn baa qaadan doona kursiga dad badan ma wada qaadanaye
hawshan hadda socota kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa suldaan kaalinta dhaqanka ay ku leeyihiin waa inay xildhibaanada soo dhisaan qofkii tayala keenaan qofkii yidhaahdaan waa qaba karaana ay asiga siiyaan xasan ibraahim cabdulle waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka hiiraan waxa uu v o a u sheegay in jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabeelle laakiin nasiibka ayaa ka heliyey jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada hirshabeelle ee xildhibaanada labaad waana waayey xildhibaannimadii laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsan ay wax kusoo dhammaadeen waxaa la doortay guddoonkii baarlamaanka haddana waxaa loo ballansan yahay in la doorto madaxdii ugu sarreysay hirshabeelle madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aada u wanaagsan yahay xildhibaannimadii mar haddii aada weysay oo aada weli jowhar sii joogto damac kalea kugu jiro aniga hadafkeygu wuxuu ahaa hirshabeello mid ah hirshabeello wanaagsan hirshabeello oo nabad qabta in la dhisa inta ugu horeysana waa la dhisay waxaan u jooga weli hamiga aan ka qabo waxaa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka anfici kara oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirto iyo madaxweyne ku-xigeen kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh hirshabeelle maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa haddana aan ka mid noqdo dadka hirshabeelle wax ku leh sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahaye meelaha meelo ka mid inaan ka mid noqdo sidaasna aan aan usii joogaa aan xoogaalna u ahay in wax la dhisaayo aan ka qayb qaata dhinac kastaan uga qayb qaadan karo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe ayaa ku macniyey sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira hirshabeelle waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo inaan noqdo mureshax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle afarta sane soo socoto sidaad og tihiinba as-aaskii hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray waxaan ka mid ahay labadii guddoomiye ee saxiixday labadan gobol in laysku daraan ka mid ahay waxaa ii dheer ay uga shiian dhignay anigoo kaashanayo bulshaweyda gobolka shabeellada dhexe si qurux badan ayaa sagaal biloo dadkaas ugu martigeliyey hadday amnigi tahay hadday martigelin tahayba afar sano ayaa dhamaatay afartaas sano waa uma maxaa la leeyahay ama dadku isdhiigaan wax badan oo la filahay lama qabanin taruuqo badanaa jiray oo dhinac waliba leh oo lagu gadaanay haddana waxaan ku dadaalnay gaar ahaan anugaa ku dadaalay in laysku haayo shabeelle
guddoomiyihii hore gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka hirshabelle musharax yuusuf dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutunayso hirshabelle isbedel fiicanna uu keeni doono waxaan jeclahay marka ilaahay haddoo idmo oo ilaahay ku sii aan raadinaha igu guuleeyo oo odayaasha hirshabeelle aan ka mid noqdo talada hirshabeelle wax ka yeesho hirshabeelladii hore oo afartan sana aad soo arki jirteen hirshabeelle ahayn oo ka bedelan inaan keeni doono hadday amni tahay waxay tahaan ognahay hadday horumar tahay waxay tahaan ognahay meelaha hirshabeelle ay laadahaan ognahay waxaanan idiin ballanqaadaynaa haddii alla idmo oo ku guulaysano inaan dhakhtarka hirshabeelle aan noqonno daawada hirshabeelle ay u baahantana aan qorno si hirshabeelle ugu daawo saacadda la joogo maantaya oo bisha koob iyo tobanaad ay tahay toddobo waxaan ku dhawaaqayaa musharaxnimadeydii xigeynta madaxweynaha hirshabeelle
jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da-ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda biyo fatahaad ah ayaa waxa ay jareen wadada isku xirta balcad iyo jowhar dadka magaalada waa laba qeyb kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda xuseen xasan dhaqane v o a magaalada jowhar mahadsanid xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada jowhar